taswiirta kow iyo labaatanaad markii nebi daa'uud iyo nebi sulaymaan ay dhinteen waxaa yimid boqorro fara badan oo xukumay dalka reer banu israa'iil boqorradaasina ma aanay ahayn sida daa'uud oo kale oo daa'uud waxa uu addeecay ilaah mid ka mid a boqorradaasi waxaa la ohan jiray axab oo waxa uu guursaday jabeel oo waxa uu bilaabay inuu caabudo sanam waxaa jiray nebi ilaah oo la odhan jiray elija maxaa yeelay waxyaalaha xun ee uu samaynayay axab daraaddood ayaa elija wuxuu yidhi waxa uu yidhi inta uu nool yahay ilaah reer banu israa'iil ma jiri doono roob iyo dhido inta uu isagu ka dhahayo ilaah ayaa ku yidhi elija orod oo adigu dhuumo aniga ayaa kula jirayaaye oo ku ag noola webiga agtiisa oo shimre ayaa cunto kuu keen doona walaal addeecidda ilaah waa mid laga maarmaan ah boqorka axab ma uusan addeecin ilaah oo hataa wuxuu isku dayey inuu caabudo sanamyo ama ilaahyo kale maxaa yeelay tobankii sharciyood mid ka mid a ayaa sheegaysa in aanan caabudin ilaahyo yaryar ama sanamyada ee aan caabudno ilaahayga weyn